فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada caawa hadduu alla qadaro aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyihii laga eriyey degmada muuqokori ee dowladda federaalk oo sheegay in in ka badan siddeed bilood oo ay dagaal ku jireen laga dilay ciidan ka badan saddex kun iyo siddeed boqol muxuu ka yidhi mar la weydiiyey rajada ay ka qabaan muuqokori geed ma rabna inaan hadda dagaal ku noqono diyaar uma nihin dagaal ma ku gelayno mana ku qaadayno magaaladana al-shabaabaa gacanta ku haya maxaase uga degsan dagaalla mar kale ay galaan annagu danaheenna waa ka tashanaynaa waxay noqotaan haddii ilaahay ilmo la arka waraysi calaacal ah uu ku soo gudbiyey arrimo badan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlay jabkii ciidankooda ka soo gaaray dagaalka muuqokori isagoona sheegay inay u firxadeen dhanka iyo maxaas barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysa doontaan alkataayib oo baahiysay sawirada qaar ka mida meydadka ciidanka dowladda federaalka looga laayay dagaalkii muuqokori ee shalay ka dhacay maxaa ka muuqday sawirada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan aqoon-yahan doctor xanafi cabdishiikh aadan oo bogaadiyey qabsashadii magaalada muuqokori ee xarakada shabaabul mujaahidiin waraysiya inoola yeelanay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa jenaraal biixi oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa dowladda federaalka oo sheegay in dhabar jab weyn ay ku tahay dowladda federaalka qabsashada xarakada shabaabul mujaahidiin ee magaalada muuqokori barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah multaqo ballaaran oo lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud oo looga hadlay guulaha mujaahidiinta ee bariga hiiraan kelimaadkii laga jeediyey qaar ka mid a ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysan doontaan xalqada labaad taxanaha haliyeyadii beder iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad barnaamijka caawa sidoo kale ku maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaaga dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan
سير ستلهمك العبر ظماؤها أحلى الأثر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر
islaamku wuxuu leeyahay mafaahiim iyo erayo bixinno u gaar ah marka laga hadlaayo xadaaradda ama ilbaxnimada
warqaddii iyo beriidkii iyo hawshaas islaamku isagaa qabtay xaqiiqatan wax nadaamsan oo la qoro oo ciidanka la qoro miisa- mi- miisaaniyaddooda la qoro maxkamaddii la qoro cumar bin khadaab baa ugu horreeyey
soo saaridda warqadda waa mid ka mid ah hindisooyinka ay dunidan ku soo biiriyeen hal abuurradii muslimiinta qof waliba oo maanta noolna waxa uu dareemi karaa ahmiyadda ay ku fadhido warqadda iyo sida ay ugu milan tahay nolosheenna
muslimiinta markii ay jihaad dalbeen oo ay shahaado dalbeen oo adduunkii ku duuleen waxaa ka dhashay magaalooyin inay camirmaan markii lagu duulay ciraaq in dhul la dudumiyo uu dagaalkii dhul ku dudum iska dhaafay waxaa dhismay ay muslimiinta dhiseen magaalada basra kadib kuufa
isbitaallada muslimiinta waxay ahaayeen kuwo bixiya daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah taas oo muujinaysa daryeelka bulshada labo kala soocidda cudurrada
سير ستلهمك العبر ظماؤها waa tixna cusub oo aan ugu magac darnay hindise iyo wahlaabuur oo aan ku soo gudbin doonno hindisooyinka maadiga iyo kuwa cilmiga ah ee ay muslimiinta ku soo biiriyeen xadaaradda aadanaha iyo halabuurada muslimiinta ee leh fadliga waxyaabo badan oon maanta dheefsano hadduu allah idmo waxaa tixnaha hindisa iyo halabuur ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida maalin weliba oo khamiis ah oo ka bilaabanaysa khamiista soo socota in shaa allah
وبنوا حضارتنا التي فاقت وأبهرت البشر من عالم متبحر ومفكر ومن waa hagaag guddoomiyihii laga eriyey degmada muqokori ee dowladda federaalka oo waraysi maanta bixiyey ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya jabkii halkaasi ka soo gaaray iyo sidoo kale guuldarrooyinkii isdabajoogga ahaa ee ka soo gaaray dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya bariga hiiraan maxamed cabdi muco oo ahaa guddoomiyihii hore degmada muqokori ee maalintii shalay ka carray magaaladaasi ayaa waxa uu waraysigiisa ku sheegay in siddeed bilood in ka badan way dagaalamayeen lagaga dilay in ka badan saddex kun iyo sideed boqol oo ciidan maxamed cabdi mucow ayaa sheegay inuu aada uga shanlaayey in loo adeegsaday qaab amisom ahaan ah sida uu hadalka u dhigay wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyey in ay aayahooda ka tashan doonaan islamarkaana aysan diyaar u ahayn dagaal mar kale ay galaan dagaaladii ugu dambeeyey annaga shalaan magaaladii isaga soo baxnay mana rabna hadda xataa inaan dagaal hadda aan qaadno haddana dhaliilo badan oo jira awgeed ma rabna inaan hadda dagaal ku noqono diyaar umane dagaal ma ku gelayno mana ku qaadayno magaaladan al-shabaaba gacanta ku haya argagixisaha gacanta ku haysa waxaa qaldan annaga sideed bilyan jarjar aan dagaal ku jirno bardhey lix iyo toban qof aa lagu qiyaasaa isku celaalin dadka naga dhinta markii la fiiriyo sideed bilooda marka bardhey lix iyo toban qof ay dhimatay imisaa gaari karaa dadka al-shabaab haddaba waxa uu guddoomiyihii hore ee muqokori sheegay in siddeed bilood in ka badanna way dagaalamayeen maalinkii celcelis ahaan laga dilayey lix iyo toban askari haddii aynu xisaabino hadalka guddoomiyaha degmada muqokori ee ah in siddeed bilood in ka badan oo ay dagaalamayeen maalinkiiba laga dilayay lix iyo toban qof aynu kasoo qaadno siddeed bilood siddeed bilood lagu dhuftay soddon maalimood waa laba boqol iyo afartan maalimood laba boqol iyo afartan maalimood haddii maalin walba lix iyo toban qof ay dhimanayeen waxay ka dhigan tahay saddex kun siddeed boqol iyo afartan askari wuxuu sidoo kale guddoomiyuhu sheegay in aysan tabar u haynin xarakada shabaabul mujaahidiin oo uu sheegay in uu maraykanka maaro u waayey in marka aan waxaan la diriraynaan argagixiso caalamiga ay tahay oo amerikaan haddii saaka ku kacaan xataa usan waxba ugu ole in annaga gumuc risaaseed oo la rido oo ama annaga nalagu dilo ama annaga waan wax ku dilno keliya naloo soo dhiibaan dowladda soomaalida nagu amisoomna ma nihin ciidanna uma nihin daraata baabuurteenaan jaqda uga soo wada tagnay sida allaana awgeed dhaawacian waxaan ku qaadno weyne toba toban mas-uuliyadooda soomaaliyaan miseeju qornaan u dirnay aan idhi shidaal noo soo dhiiba annaga degmadeenni waa laga qaxay ajibida xitaa waa laga siiyey hal xabo oo liitar shidaalana ka maanaan helin annaga marka qofka biniaadamka inuu xisaabtamo waa loo baahan yahay waa xisaabtanay annaga amisoomna ma nihin oo lasoo karaystay hirshabeelle waxbaba kama helin dowladda soomaaliyana xabadaan ka helna xabadun waxay dishaa ma waxba ma noolayso ama annaga nalagu dila ama annaga wax ku dilayn logistiga dagaal u baahan yahay imise uu leegayaad sileeda hal xaboo kale kama hayno annagana xabad amxaarada xabad bixida etoobiyankana hadda laga hela marka u tagto rasaasad isku disha kuseynaysa iyaduna soomaali meeqaa ka dhimatay leedaha anay hay kala saarin khasaaraha ka dhasha annagu hadda daashay sheegna cid wax noo soo celinaysaa ma jirto marka taasi calaacal annagu ma calaacalayno maya taliyo waa ku geeriyooday dagaalka nin qaaliga u ahaa annagu danaheenna waa ka tashanaynaa waxay noqotaan haddii ilaahay ilmoo la ark
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada hayaa dhegeystayaal qeybihiis hore dhegaysanaysaan jenaraal hore uga tirsanaa dowladda federaalk iyo sargaal kale oo ka waramaya jabkii shalay magaalada muqokori ku gaaray ciidanka dowladda federaalk ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhawaataan wadhankii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise waad mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan boqol tahriibayaal ah oo ku sii jeeday qaaradda yurub ayaa lagu qabtay xeebaha dalka liibiya maamulka dalka liibiya ayaa shaaciyey in saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay gacanta ku dhigeen boqol toban iyo saddex tahriibayaal ah iyagoo sidoo kale helay saddex qof oo meyd ah war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee liibiya ayaa lagu sheegay in meydadka saddexda qof oo tahriibayaal afrikaan ahaa laga helay xeeb ku taala magaalada misrata ee qiyaastii laba boqol kilomitir u jirta caasimadda liibiya ee magaalada triboli ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka liibiya ayaa sidoo kale sheegay inay shalay oo isniin ahayd qabteen konton iyo saddex tahriibayaal ah oo ku sugnaa xeebta magaalada triboli oo konton kilomitir u jirta magaalada kuwaasoo dib loogu celiyey dekedda magaaladaasi liibiya ayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee cumar al khadaafi sannadkii labada kun ko iyo tobankii waxa ay la daalaadhacaysaa qulqulka tahriibayaasha iyada oo noqotay halka ugu badan ee dadka ka tegaya qaaradda afrika ay uga tahriibaan waddamada qaaradda yurub dhanka kale dowladda ruushka ayaa la wareegtay gacan ku-haynta deegaan hor leh oo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada yukrain ciidamada milatariga ruushka ayaa maanta oo talaado ah si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo saldhig ku lahaayeen askarta yukrain war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka laguna baahiyey barta ay ku leeyihiin telegaramka waxay ku sheegeen in laba magaalo oo hor leh ay soo galeen gacanta ciidamada moscow magaalooyinka lala wareegay ayaana dhaca bariga yukrain ciidamadeena ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada sobolefka ee gobolka kharkif ee waqooyiga bari ee dalka iyo magaalada bidu ee gobolka doneski ee bariga yukrain kadib markii halkaasi dagaalo la isku riqmay maalmihii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalkan u dhexeeya ciidamada ruushka iyo yukrain ayaa maraya meel xasaasi ah mana muuqato wax guulo ah oo ay xaqiijiyeen labada daraf dowladaha reer galbeedka oo ugu horreeya maraykanka ayaa ka daalay sida muuqata tabantaabinta uu la garab taagnaa yukrain ugu dambayntii afhayeenka rasmiga ah ee kooxda xuutiyiinta yaxya ayaa ka hadlay weerar lagu gubay markabka maajig siis ururka xuutiyiinta ee yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu gubay markab ganacsi ee maajig siis kaasoo axaddii lagu weeraray badda cas markabkan oo ah nooca maamulka ayaa la kulmay dhowr weerar afhayeenka xuutiyiinta yaxya sariic ayaa xalay sheegay in xoogagiisa ay markabkaasi la egteen laba doomood oo nooca aysan cidna wedin ah shan gantaal oo isugu jira kuwa balastiga iyo lidka maraakiibta iyo weliba saddex diyaaradood oo daroonays ah howlgalkan waxaa si toosa loogu bartilmaamaysaday markabka taasoo keentay in biyuhu galaan haddana waxaa soo baxay in uu quusay ayuu yidhi afhayeenka xuutiyiinta wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag alkataayib ayaa waxa ay caawa fiidkii baahisay sawirada weerarkii ka dhacay magaalada muuqokori waxaa ka soo muuqanaya meydadka ciidanka dowladda federaalk ee daadsan bannaanka magaalada oo lagu dagaalamay sawirada waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a saraakiishii caanka ahaa ee dowladda federaalka halkaasi looga dilay oo ugu jiro cabdi xiis iyadoona sidoo kale la arkayo ciidamada qaarkood oo gubtay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay jabka ciidankooda ka soo gaaray dagaalkii muuqokori wuxuuna tilmaamay inay kala firxadeen oo ay carar ku galeen magaalada maxaas cismaan xuseen guure oo ah sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu xukuumadda xasan sheikh ku eedeeyey inay dayacday ciidankeedii ku sugnaa muuqokori wuxuu qirtay inay ka kala firxadeen dagaalkii shalay ka dhacay muuqokori markii uu bilowday islamarkaana askartooda ay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan galeen iyagoo cararaya sargaalkan ayaa hadalkiisi raaciyey inay doonayaan in etoobiya ay isku dhiibaan sidaasna ay ku noqdaan qayb ka mid a etoobiya
wixii dhici qabayna waa dhaceen now dagaalna waa dhacay waxba waa dhaceen wixii dhici qabay horey u dhaceen meeshaanna kacdiyo badanaa jira wax kastaana sababay leeyihiin dayacaadna way jirtaa dowladda oo hadda dalka ka jirta oo dayacaadda waxbay ku leedahay haddii ciidan la geyna oo horta ciidana la geey haddii la yidhahdo ninkii ciidan geeyey meeshuu geeya horta asaa yaqaan sababtay tahay ciidanku inuu yimaado ou dagaalamo ou ama dhinto ama uu dagaal galo horta meel u yimaada sooma qaraxa koobaad maku dhacay ninka ugu sokeeya maxaasuu sii ordaay ciidama dawladeed aniga hadda ma joorto waa meesha markaas ma taagnayn laakiin ciidamo waa la keenay ciidamadii la keenay haddii la keenayna ma dagaalamino waa ka tagay meesha laadeer horta sadar muuqdaa su-aal ka dhan meesha in laga baxay oo meeshii nimankaanu yimideen ciidankii deganay oo ka baxay waa sax laga tegey aniga marka saacaddan laga bilaabo waxaaban aaminsanahay inaan man soomaaliya ka mid ahayno kelinka lixaad noqono etoobiya aan galno abiy axmed aan la heshiino go-aankayga ani meeshaas maanta ku xeraya oo sidayba soomaaliya aan ka baxo
فخور بإسلامي بالإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii muuqokori markaane waa jenaraal biixi jenaraal maxamed tahliil biixi oo ah taliyihii hore ee ciidanka lugta ee dowladda federaalk ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta wuxuu ku sheegay inay dhabarjab weyn ku tahay dowladda federaalka qabsashada magaalada muuqokori ee bariga hiiraan wuxuu jenaraal biixi tilmaamay inay magaalada muuqokori aysan la mid ahayn dhammaan magaalooyinkii iyo deegaanadii horey ay u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab isagoona arrintaas u sababeeyey inay magaaladaasi ahayd halkii uu ka soo ambaqaaday gulufkii uu xasan sheekh maxmuud ku soo qaaday walaayadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka wuxuu intaas biixii ku daray in xamladii xasan sheekh ay fashilantay kadib la wareegitaankii ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ee magaalada muuqokori muqokari waa meel istaraatiijiyada wadooyin badan baa ku kulma wado maxaas aada wado yasooman aada wado aada yabaal aada wado gaaada xaawogadiid iyo ceelaali xamad iyo budbud iyo halka aada wado dhinacaan hoose soo aada oo ilaa meesha la yidhaahdo xalfooley iyo dhulkii hadda lagu dagaalamahayey dhulkii hadda lagu dagaalamahayey oo ceel hareeri iyo ceelleero buraale ilaa meesha la yidhaahdo soo soco ilaa jallaqsi wadooyin badan bay ku kulmaan oo meeshaas ay kula waa magaalo qadiimi ah runtii waa degmo qadiimi ah runtii marka waxaan isleeyahay muqokori muhiimad gaar ah ay leedahay ayagana u leedahay annagana noo leedahay wallaahi waxaan isleeyahay waa dhabarjab weyn oo halgankii dhabarjab ku ah la dagaalanka iyo argagixisada dhabarjab ku ah waa halgan weyn ba waa waa dhabarjab weyn baan isleeyahay arrintaas way ka dhigan tahay inkastoo dee meelo kaleoo waaweyn las horey loo soo qabsaday laakiin moqokori way ka duwan tahay baan isleeyahay meelihii lasoo qabsaday waayo waxay saldhig u tahay aasaaskii iyo halgankii shabaab lagula dagaalamay ubucdeedii weeye kaasi wuxuu ahaa jenaraal maxamed tahliil biixi oo ah taliyihii hore ee ciidamada lugta ee dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaad dhegeystayaal maqlaysaan waxaan goordhow idiin soo wadnaa multaqa ballaaran oo ka dhacay magaalada ceelbuur iyo waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo guud ahaanba ah quseeya magaalada muuqokori balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xalaqada labaad ee taxanaha haliyadii beder waa kan sheekh cabdulilaah abuu khaalid والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هريج اللباد ama badriga labaad aan ka hadlaynaa waxaa weeye saxaabigii la odhan jiray aws ibnu saamit ibnu qays waa nin isaguna waxaa weeyaan beder inuu ka qayb galay ay sugan tahay nebigu isagii wuxuu walaalayey markii maka laga soo hijroodo madiina la yimi isagii saxaabigii la odhan jiray marsad ibnu abi marsad buu walaaleeyey ragga nebigu waa tu walaalayay laba kasta walaalaatiin uu odhanayey ninkaasu markaa beder buu xaadiray uxud buu xaadiray khandaqi sidoo kale iyo goobihii nebigu ku dagaalamo dhan mashaahidkii o dhan buu xaadiray oo goobjoog ka ahaa markii nebigu geeriyadana mudduu sii noolaa nebiga uu ka dambeeyey geeridiis way ka dambeysay xataa waxaa la sheegaa inuu khilaafadii cusmaan ibn cafaan soo gaadhay khilaafadaasoo bilaabantay sanadkii saddex iyo labaatanaad hijrada ayay bilaabantay inuu soo gaadhay rag kalena waxay leeyihiin maya wuxuu geeriyooday khilaafatu cumar ayay leeyihiin buu dhintay bay leeyihiin wuxuu ahaa awalu man daahira alislaam ninkii u horreeya naagtiisa ku yidhaahda hooyadoo kale iga tahay ayuu ahaa qisadiisuna waa si isaga iyo xaaskiisi waa tii suuratu lmujaadala kusoo degtay oo ilaahay maarata suuratu lqadsami bilowgeeda uu kaga hadlay marka gabadha ayaa nabiga u timi sal l slam markuu ninkeeda ku yidhi sida hooyadoo kale iga tahay gabadhii waxay u timi ninkeeda inay la joogto la noolaatana way rabto gurigeeda jeclayd markaasay nabiga u timi sal l slam iyadoo waa ashkatoonaysa oo ninkeeda ka ashkatoonaysa nabiga sal l slam baa u timi marka waxay leedahay nabiga ila doodayey oo arrintaa igala doodayey oo wuxuu igu lahaa ilaahay ka cabso oo ninkan waa in adeerkaaya maaragtay saa hogaga tegin buu lahaa waxay leedahay maba kamaan zuulin inaan nabiga la joogo aan doodayno aniga nabigu doodayno ilaahay la qur-aanka soo dejiyay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay soo degta aayaadkaas suuradda horeeya ay soo degeen markaa kadib waxay leedahay gabadhu iyadaa sheekeynaysa markan sheekada qaybkan wadata waxay leedahay anigoo la jooga markaa wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahda ninkaaga inuu qof addoona xoreeyo markaasa waxay ku tidhi ma helayo ninkaasu wuxuu ku yidhi hadduusan helaynin laba biloodoo toos ha soomo ma soomi karo waa oday weyn oo da-bay tiri soonkaba waa ka dhacay wuxuu ku yidhi markaa nebigu sal l slam lixdan miskiin ha quudiyo markaasay waxay ku tidhi ma haysto wuxuu sadaqo kula baxo mama haysto gabadhi waxay leedahay marka anigu halkaa hawshu marayso ayaaba nebigi waxaa loo keenay bicaraqin min atamar baa loo keenay weel uu ku jiro shan iyo toban ilaa lix iyo toban saac weelkaasaa loo keenay markaasay gabadhii farxday waxay tihi haddii kan aad isiisay aniguna mid kale meelaha uga raadinaya ku daraya suu maarata u kafaaro guto anna gurigaygiisa nabada ugu noqdo markaa nebigu wuxuu ku yidhi axsantii idhabi fa adcimii bihaa canhu sitiina miskiinan haa waad wanaajisay si cad baa yeeshaye tag oo guriga guriga aad oo waxaad quudisaa ninka ka quudisaa suu kafaarada maarata aad ugu xalaalowdo lixdan miskiin quudi oo timirtan ku quudi in adeerkaana u noqo iyo gurigaaga ku noqo marka gabadhu aad bay gurigeeda inay ku noqoto u jeclaa gabadhan hawlo la yahdo ragna waa magaceeda wax ku sheegeen jamiila ku sheegeen sida abu daawud oo kale wuxuu yidhahdaa jamiila la odhan jiray laakiin waxaa caanoo mashhuura in la odhan jiray khawla bintu thaclaba marka gabadhii waxay leedahay markuu maaragtay nebigii maaragtay usaa ii ammaanay gurigayga ku laabtay intay guriga ku laaban ayay nebiga aad bay maaragtay u leedahay nebi allow ninka gurigayga inay ku noqdaan rabaa maxaan maaragtay ninka kan maaragtay waxay ka ashkatoonaysaa ninka dhibta u geysta maahe inay gurigeeda faaruqday aada u gubayso aada u dhibaysaa lanno markii hore qisadao dhan waxay ku jirtaa waxaa soo wariya ninka la yihahdo ibnu sacad baa soo wariya marka wuxuu leeyahay gabadha wuxuu ku yidhi anti calaya ka dahri ummi sida hooyadoo kale aga tahay iga xaaraansan tahay markaasuu arrintaa ka shallaacay markii dambe uu ka tiraanyooday ka qoomamooday markaasuu wuxuu yidhi maa araaki ilaa xurimtii calay waxaan u jeedaa u muuqanaysa inaan maarata xaaraan iga noqotay arrintaan waan ka xumahay markaasay waxay tidhi arrintii markaas waxaan ku yidhi maa dakarta talaaq adigu waan ku furay maad dhihin gurigeeda rabtaa inay joogto waan ku furay maad dhihin wax kalaa tidhi markaasay nabiga u timi iyadoo arrinta maarata istifsaar nabiga weydiinayso kala tashanaysa markaasay u sheegtay si wax u dhaceen oo nabiga kala dooday arrintaas markaasay waxay leedahay gabadhu waxay leedahay nabiga hortiisa iyadoo joogta allaahuma innii ashku ilayka shiddata waxdatii wamaa yashuqu calaya min firaaqihi ilaahow waxaan kaaga ashkatoonaya culayska iyo goonnimada markaan gurigeyga ka tago aan keligay noqonayo iyo waxa culayska maaragtay ninkaa ka bixitaankiisa aan kala faaruqno culayska igu hor iman doona caaisha waxay leedahay markaasaan ooyey gabadha hadalkeeda markaan maqlay waxay tii ciyaasha waan ooyey wa bakaa man kaana fi lbeyti raxmatan laha wa riqatan caleyh wixii guriga joogo dhan baa la ooyey gabadhaasay maal u rabta gurigeeda inuu tagto ay u calaacalayso ibnu xibbaanna wuxuu sheegaa inuu dhintay ayaama cuthmaan khilaafadii cuthmaan isagoo jira shan iyo maaragtay sideetan sano ayuu sheegaa keyrkiina waxay yidhaahdaan maata sanadkii wuxuu dhintay bay yidhaahdaan afar iyo soddonaad meesha wuxuu dhintay bay yidhaahdaan leeda ramallah ee falastiin ku taalla ayuu ku dhintay da-diisoo ah labiyo toddobaatan bay leeyihiin radia allahu canhu wa ardaah kaasna wuxuu ahaa shakhsiyaddeenii labaad ama halyeygii labaad ee badriga ahaa fadhigan kaga hadalay oo ahaa aws ibnu saamit buu ahaa radia allahu canhu hada wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi وصحبه وسلم قبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag aqoon-yahan doctor xanafi cabdi shiikh aadan oo ka mid ah aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ayaa waxa uu bogaadiyey la wareegitaankii xarakada shabaab almujaahidiin ee magaalada muqokori isagoona baaq u diray ciidamada dowladda federaalk ee ka firxaday dagaaladii hiiraan ka dhacay waa kan doctor xanafi oo uu horeyn aynu weydiinay aragtida uu ka qabo in magaalada muqokori ay dib ugu noqoto gacanta xarakada shabaab almujaahidiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أه ودعدو إلهي فضلقيسا إلهي سورة قلي إلهي وماد علينا إن ما رتا الشالي قعانتا مجاهدين تكسو الله واتي دقمد مقوكوري ويران كدواد سد حسن كدواد مرتدين إيو قالي إيو مريكان إيو باقتي إيو دقناين وإلهي فضي سبحانه وتعالى ilaahna ugu shukrinaynaa ilaahna ugu mahad celinaa subxaana wa tacaalaa hadda wixii diyaarado daroonis maraykan ahaa iyo wixii diyaarado etoobiyaan ahaa iyo wixii lagu waardiyeynayay iyo maanta sambalolshe iyo cali jeyte iyo way ka carareen meelay joogaan lama yaqaano dadkoodiina jahanamay ku shubeen waxaa maanta fiirsana waan aada ula yaaba maaragtay shalay mid qaylinaya oo xildhibaan la yidhaahdo cabdilmaalig oo meelaha ka qaaqleeyaan maanta fiirinayay dadkiina jahanamay ku shubeen oo halkaasi uga tageen waa biiro qaatayaal cabdilmaalig iyo cali jeyte iyo sambalolshe iyo kulli dabageed iyo dadkoodina jahanamay ku shubeen haddee aakhirana ma jirto qabiil iyo tol iyo midna ma jirto nin walba xushaqiisu helayaa in maanta ilmihii inay dab la geliyo oo maraykan iyo amxaare iyo kulli hadda waxaan dhegeysanaa mid dhahaya maaragta anaga etoobiya ma gelaynaaba gelinka shanaad ayuu maantadaanu hadlaya kii haysta muxuu ahaa cismaan cismaan muxuu ahaa kii tarda haystay anaga waxaan gelaynaaba werkilinka shanaad ama gelaynaaba maaragtay ka daro dibi dhal ayaa soo socota maaragtay marka waxaan leeyahay maaragtay ha laguna qaato in la dagaalan ilaahay diintiisa lagu dagaalamo aanan waxba lagu keenaynin aan leenahay insha allahu tacaala waayahay waxaad ka warqabtaa in dhowaanahan dagaalada xarakada shabaab almujaahidiin ciidankeeda ay sii xoojiyeen ay uga jiraan gobolada dhexe hiiraan iyo meelaha lamidka ah maxay ciidanka mujaahidiinta uga dhigan tahay in ay gacanta ku dhigaan degmada muqokori ee beriga hiiraan bismillaahi raxmaan raxiim waxay uga dhigan tahay meel shareeco ilaahay lagu xugmayey oo dad muslimiina oo joogeen oo gabdho wanaagsan oo xijaaban ay joogeen oo caruur waxbaranayso oo dugsiyo iyo diin iyo ku jirta ay joogeen oo cagta la mariyey oo fisqi iyo jaad iyo balaayo qur laga jegay ayaa maaragtay laga saaray oo naf iyo maalba loo huray oo intaa qof u shahiideen waxay u dhiganta marka guul ilaahay subxaana wa tacaala keenin ku shahiidin inuu ilaahay subxana wa tacaala gaala waddan ku xurayana ilaahay jannatul fardowsan ugu rajaynaynaa keenin ku dhaawacmana ilaahay wanaag baan ugu rajaynayaa marka waa guul weyn waxay uga dhiganta istaraatiijiya dhulkii shareecada lagu qamaya maalintaas ay soo gelayeen saddex sano ka hor maalintaas wilaayadu raashin iyo adduunya ka bixinaysa waaligaa dhex taagnaa wax badan baa dadka uga dignay si gaara ee waaliga wilaayada hiiraan xafidahullahu sheekh guuleed abuunabxaan ilaahay hadhoor runtii wuxuu u jeediyey dhowr jeer baaqiyo aad iyo aad wanaagsan oo qiiro leh oo saameyn leh oo danqasho leh oo aad iyo aad buu u jeediyey laakiin dad shayaadiina oo murtadiina oo biiraqaatyaal ah ayaa khadka ka bixiyey maaragtay hadda iyo danna waxaan dhihi lahaa weli waxaan leenahay toobada way bannaan tahay toobadu waa furan tahay wax badan maba harinba intaa harta waxaan leenahay war haladaba qabta etoobiya waxba ha aadinine waddankiina imaada qoryahan iska dhiga toobadu waa idiin furan tahay maxaa u dagaalanteen cid indhehiisa ma laha wax hantidiina taabana ma laha wax xoolihiina taabana ma laha imaada nabaddii iyo barwaaqadii iyo caanihii iyo dhulkii macaanaa iyo geedihii macaanaa u imaada waad aragteen in dabageed iyo sambalolshe iyo cabdilmaalig iyo bakti aysan meel idin gaarsiinaynina intiina hartay carruurtana soo celiya duurka iyo biyaha ka soo celiya rafaad ka soo celiya intaasaan dhihi lahaa ma aragtay laakiin waa meel istaraatiiji ah awal istaraatiiji bay noo eed weligeedna way noo noqon doontaa insha allahu tacaala islaam iyo raaya iskale haddan raaya islaamka ku noqotay waana ilaah maadi subxana wa tacaala
ku dhowaad toban deegaan oo hal degmo ay ku jirta iyo xarakada shabaabul mujaahidiin shan iyo afartankii maalmood ee lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen dowladda federaalka maxay uga dhigan tahay in deegaanadaasi dhan ay hadda gacantooda ka baxeen xili la ogyahay in taageerada shisheeyaha isdabajoog ay u helayeen bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan dowladda ku sheegaysaan runtii waa waa waxa laga yaqiiqsado oo dowladna ma istaahilaan karti iyo raganimo iyo dagaal iyo midna ma yaqaanaan waa kala cararayaan hadda maantada wuxuu dhahay kii tardaha istay xabadda markay bilaabato yidhi dowladdii ciidamada waa kala cararayn maxaas ku kala cararayn waa kala cararayn shalay waxaa soo cararay shuuti iyo waxaa soo cararay kii kale ayaa kaodawaa ka cararay oo maaragtay cagaha fara ka jeeray horta waxaa marka dowladda ku sheegaysaan ma ahan wax karti iyo ragnimole waxa meesha waxay ku joogaan ummaddu waxaan rabnaa annaga iyagoo wax gaarin oo dhib gaarin inay maaragtay ay ka nabad gasho laakiin kuwan waxay qaban karaan waxay sameyn karaan midna ma laha waxay isku waardiyeynana waa shalay waxaa maqla ayagoo barya oo dhaha burundeysow jidka noo xer burundeysow xagga noo tago burundeysow hanaga tegin oo u shiraan fiirsanaya aan la yaabay maaragtay marka waxay u dhigan tahay nasriga waxaa iskale ninka qalbi iyo niyad iyo haysto kalsooni alla haysto oo u cadday wuxuu u dagaalamaya laakiin xasan garguurti waxaan jeebka ku shubanayaa wax uu karti karaban ma laha ciidana ma jiro ciidan inta ka qaxay moqokori ka qax meesha la yidhaahdo aadan yabaal ee lugeeyey ee halkaa ka baxay ee soo wareegay ee soo maray galgaduud ee halkaa soo maray haddii karti iyo meelay qabsana ma laha waxaan daqiiqada iyo maalmo qaadanaysa biidnillahi alkariim waxay kartahaya ma laha sideedaba murtad waxaa u qoran inuu jabo inuu dulooba u qoran taa meel iga qor aniga hadalkaa meel ku qora murtad inuu guulaysto marna ha filna insha allahu tacaala
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow xawaraysiyada ayaanu ku guda jirnaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan multaqo ballaaran oo lagu bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ee beriga hiiraan gaar ahaan xoreyntii degmada muqokori ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadii islaamiga ee galgaduud goobta multaqaaha uu ka dhacaya waxaa kasoo qaybgalay culimo ugaasyo nabadoono iyo waxgaradka wilaayadii islaamiga ee galgaduud sidoo kale waxaa qayb ka ahaa bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ugu horeyn waxaa ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale alla subxaana wa tacaala aan u mahad celinaynaa jebiyey dadka kitaabka ilaahay ka soo horjeeday mujaahidiintana guul siiyey intaa ka bacdi waxaan u hambalyaynaynaa u bogaadinaynaa u ducaynaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee cadowga saliibiga iyo kuwa murtadiinta iyo mushrikiin iyo cid kastoo kitaabka ilaahay ka hor timaada ka wareejinaya ayagana waa u ducaynaynaa waan u hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa waxaan kaloon u mahadcelinaynaa umarada islaamka ama umarada mujaahidiinta ee xarakatu shabaal mujaahidiin ee maantay jihaadka bariga afrika ka wada ee maskaxdooda iyo maalkooda iyo caqligooda iyo wakhtigooda ku bixinaya ayagana ilaahay waxaan leenahay noo xifdiyaan leenahay intaa ka bacdi waqco weyn ayaa maanta dhacday waxaa waaye muqokori waxaan leenahay hambalyo iyo bogaadinaan u diraynaa xasan gurguurta waxaa la ii sheega meesha muqokori la yidhaahdo inay ka hadleen ninkii taliyaha ciidanka ahay uu yidhi meeshaan dib dambe qaalallaahu iyo qaala rasuulullah ugama yeeri doonto uu yidhi qowlkaas dartiis ilaahay wuxuu gala maanta ku tacdiibiyey abaalmarintoodiius maanta bisha muxaram waa laba iyo toban kun afar boqol afartan iyo toddobo meesha bisha toddobaad ay ka tahay toddobadii bishii toddobaad labada kun labaatan iyo shantii miilaadiga maanta waa maalin isniina soo ma ah qof walbay qalbiga ku hayso markii ramadaanka dambe na gaaray andaluusaa idi weydii doontee waa maxrika faasilaha waa caame qalbiga ku haysta haddii la isweydiiyo maalintii dagaalkii muqokori ou dhacay sheega oo cadowga badan lagu burburshay taariikhdaasay ahayd hogaan la ogaado maantay firxadkoodii wuxuu gaaray maxaas wuxuu gaaray matoorti waqooyi waxaan leenahay warkuu odayaalo badan oo igala dhexeeyaahe waxaa asiibay gacmaha mujaahidiinta ilaahay ku asiiba nimankaas soomaalidana waxa waaye waanadaa uga darta waa lawaanshay wax badanaa loo sheegay dagaalkaanu dagaal ameerika ay waddo afrikaan gaalaha soo wada etoobiya adiga dagaalku sida qaabka oo u dhacaahu waa muslin iyo gaal dagaalkaasi waa dagaal muslim iyo gaala dadkii saddexay isku dhigeen qola dagaalkii gaaladay ku biirtay qoladan dagaalkii muslimiintay ku biireen oo mujaahidiintay garab siiyeen kuwana waa iska fariisteen oo waxay dhaheen dagaalkaanaa iska fiirsanaynaa annagu meeshuu u bataan arki doonna ninkii marka dagaalkii gaalada biiriyey oo ama ha noqdo nin la soo qoroo mushaariya ama ha noqoyo nin qabiilahoo la soo qafaalay oo la keenay ama maaragtay dalkaaga yaa la haystaa lagu soo kacsha ha noqotee dagaalkii gaalada oo gaalo aad taqaaniin oo qof muslimo qof kasta ay ogtaha dadku inay laba yihiin oo xisbullaahi wa xisbu shaydaani dadku ay yihiin alaa inna xisba shaydaan humul khaasiruunana la yidhi oo khasaaradaas oo u dambaynayso xisbullaahina ilaahay ou yidhi humul muflixuuna ayaga unbaa libaani doona liibaanti ayadaa ahayd maanta muqokoryaan ku haysannaa alxamdu lilaahi aladii ancama calaynaa min naciimati alcadiima ilaahay baan uga mahad celinaynaa mujaahidiinta waxaan kula dardaarmaynaa cadowgu waa jabay muslimiinta wuxuu ka jabiyey bariga afrika gaar ahaan gobollada dhexe waad way jabeen ilaahayaana jabsho ilaahayaana sabab ikaga dhigay waxaan leeyahay oo kula dardaarma walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin inaadan hoos isku dhigina kitaabka ilaahay wixii wada ayaa sarray doonee mu'miniin mu'minnimadiinna dhejista ilaahay dartii cabsidiisana ku gala dagaalka waxaadna ogaataan abshiruu cadowgu hadda ka bacdi adinkaa ku duuli doonee ayagu dib dambe kuguma soo duuli doonaan ee bishaaraysta awoodda awoodda ilaahayna adinkoo ku dhegaya oo cabsida ilaahay kaashanaya cadowgii waa jabay israacsiiyaan leeya kula dardaarma dadka shacabkaa oo dhulalka degan oo nimankaas duufsadeen waxaan ugu baaqaynaa inay hadda ka toobad keenaan intii goori goor tahay dhulka hadda maaragta ay ku soo jabeen qabiilaa degan dadaa degan dad shacabahaa jira marasaa jirto xoolaa jira ha la badbaadiyo qoraga ha layska dhigo mujaahidiinta ha laga horwareego mujaahidiinta awalba dagaalkan ayagoo etoobiya usii socdaan la soo celshee mujaahidiinta ha laga horwareego ha laga leexdo cid walba oo gobollada dhexoo dhan joogtana waxaan ugu sheegaynaa haddii mujaahidiinta laga wareego mujaahidiintu waa kaa gudbaayaan aduguna shareecada islaamka iskaga dhaqmee wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade intaas kadib waxaa multaqaha lagu bogaadinayey qabsashadii muqokori ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed mahaddaas alle kadib waxaa soo dhoweeyahaa xafladda qaymaha badan leh oo galabta haddii alle idinkada leeyahay meeshaan laga qaban qaabiyey sidoo kale waxaan soo dhoweeyahaa haddii alle idankeeda leeyahay mujaahidiinta maanta ilaahay subxaanahu watacaala uu ku guuleeyey jihaadkii ay qaadeen oo maaragta wakhtigiisii helay waxaan leeyahay dadka shacabka ah oo qabiilaadka ah oo maaragtaa ishortaagaya mujaahidiinta on baan rabaa inaan la hadlo waxaan qabaa inay ka horwareegaan mujaahidiinta mujaahidiintu waa dowlad dowladna laysma hortaago waan ognahay waa iska warqabnaa dad haddii alle kuu roon yahay wax isu dhibi kara laakiin aan wax kala qarsan karin inaan nahay waxa ka dhacay oo maaragtaa dhibaatadaa oo markii aad cadowga la safateen ood soo jeesateen idingaarayaan ka warqabnaa waxaan ognahay dad wada dhashay oo hal jufaahu inay meel ku leedeen shabaab dad wada dhashay oo hal jufaahu meel ugama leecan dad dowladahoo maaragtaa dalinku ruunya socdo milatariya waayo dadka qabiilaadka oo raba inay mujaahidiinta ishortaagaan caaqirka way la heshii doonaan laakiin waa goorma markay la heshiihayaan waa markay dadna beelaan dalna waayaan waxaa la yidhi ma og tahay doqontu inta rag yeela waa yeeshaa laakiin dibay ka yeeshaa hadda maanta inta dalna dhaqan yahay dadna dhaqan yahay dowladda muslimiinta ka horwareega inaysan wax idiin dhibin oo wax kitaabka ilaahay ousa qabin aan laydinku maamulayni waa wax jira oo xaqiiqo ah waxaan leeyahay dadka qabiilaadka oo dagaalada abaabulayo oo gadaal laga soo riixaayo inaan dagaashaan waa waxaan sii socon karin inaad dowlad is hortaagtaan waa waxaan sii socon karin awood uma haydaan oo waa lays ogyahay waad ku dad weyhaydaan waana ku dal beelaydaan waana ku aakhira beesheen waxaan idiin sheegaynaa ka leexdha soo dhoweeya haddaad naa raacayn mujaahidiintoodna cadowga wax ka dilayn gaalada oo dalka iyo diinta iyo dadka ku soo duulay aadinka ha laydinka nabadgalo ha laydinka nabadgalo waxaan idiin sheegaynaa xaqiiqda runta ah xaqiiqda runtaaan idiin sheegaynaa mujaahidiinta horteeda ka wareega waxaan leenahay dadka haddaan ku ciidamada mujaahidiintaani ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin sugo ninkii maaragta shahiidashahaadada allah ka aqbalo ragga dhaawacana dhaawacooda allah haraysiiyo libaaxii ilaahay ha idinka dhigo wixii idinka hor yimaadna cawladii dudayda allah ka dhigaan leenahay xaqiiqatan garabkiinaan taagannahay naftanyada iyo maalkanaga iyo maskaxdanadaba wadinla garab taagana insha allahu biidnillahi alkariim waxaad ku bishaarahaysaydaan dadka aad ku tashaydaan ood maskaxdooda iyo maalkooda iyo muruqooda ku tashaydaanna waxaa la yidhi hadal lamana badsho lamana bi'iyo waqtiguna waa gaaban yahay intaasaan waabaxaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa isagana multaqaha ka hadlay nabadoon mascuud xasan casir oo ah afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay jala wacalaa ayaa mahad iska leh awalan wa aakhiran ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan leenahay murtaqaha maanta aan isugu nimiday ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa dadkii ku soo duulay lagu dhabar jebiyey waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddaa iska leh insha allahu tacaala waxaan rabnaa dhacdada maanta ka dhacday degmada moqokori la xisaabtanka ay la xisaabtameen mujaahidiinta joogo gobolka hiiraan inaan maanta farxadda ay ummadda muslimiinta meel kastay joogaan ay ka farxiyeen gaar ahaan degmada ceelbuur inaan maanta farxaddeenna aan muujinno ayaa muntaqahan maanta loo soo qabaqaabiyey insha allahu tacaala waxa aan rabno waxaa weeye inaan mujaahidiinta maanta suquurta joogto oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cadowgiisa kula xisaabtantay degmada moqokori oo wixii maanahan dhoweed ay ahayd aan waxba aanan ishaaga sheegayn inay maanta towxiid in badan ay la dirireen rag badan oo mujaahidiinana aada ogtihiin inay dhiiggooda ku bixiyeen moqokori iyo ceel hareeri waxyaabo aan mujaahidiinta qalbigooda aan ka go-in ayay suubiyeen waad ogtihiin maantana waxay haayaan ciqaabtii ay ka dhaxleen ay haayaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa ha u siyaadiyo ikhwaani fillaah ragga mujaahidiinta ah ee maanta suquurta ku sugan ee dhedada iyo dhadiga taagan waxaan u sheegaynaa insha allahu tacaalaa inaan dhibka iyo haraadka iyo dheelmadka iyo dhedada ay ku jiraan ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala kooda shahiiday iyo kooda dhaawacmana ilaahay subxana wa tacaala uu caafiyo waan la qaybsanaynaa dhibka duca ayaan ku kaabaynaa deeqaan ku kaabaynaa insha allahu tacaala wax allaala af iyo anfaco wax allaala wixii garabkooda ayaan ku kaabaynaa biidni illaahi tacaala waxaannu leenahay qabaa'ilka soomaaliyeed oo walaalaha aan nahay ee xasan gurguurta oo caraceliska ka dhigtana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u tooba keena ilaahay jalla wacalaa kitaabkiisa inaad la dirirtaan guul ku gaari maysaan xasan gurguurtana meel cadow inkaaga teegayaahe tuubuu ilallaah baan leynahay ikhwaanii fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha ka cabsadaanaan leynahay ilaahayna ha u tooba keenaano haddaysan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aysan u tooba keeninna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gacmaha mujaahidiinta ha ku cadaamaan leynahay waxaannu leenahay insha allahu tacaalaa ummadda muslimiinta meel kastay joogto farxadda ayaan la wadaagnay ilaahay kuwii naga farxiyana waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ummadda muslimiintana meel kastay joogto cizi iyo sharaf allah siiyo gaaladana meel kastay joogta allah jabshaan leenahay muslimiintana meel kastay joogaan kor allah ka dhigaan leenahay jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan midlamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب